dowladda sweden ayaa istiraatiijiyad cusub ka qaadatay soomaaliya iyadoo labalaabaysa iskaashiga horumarineed ay kala shaqayso soomaaliya oo ay u qoondaysay lacag dhan saddex bilyan oo karoon muddada u dhexaysa labada kun iyo siddeed iyo toban ilaa laba iyo labaatan si loo taageero nabadda iyo dowlad dhisidda dalkaasi isabella lovin oo ah wasiiradda deeqaha iyo iskaashiga caalamiga ah ugu qaybsan dalkan sweden ayaa kulan la qaadatay guddiga dhexe ee ururka isbahaysiga soomaaliyeed ee somaali rix for bondet haddaba waxaan weydiiyey sababta ay ula kulantay ururkaasi För att eh, jag ville gärna presentera Sveriges nya biståndsstrategi för maxaa yeele waxaan Somalia.
doonayay inaan soo bandhigo Och, eh, vi har istiraatiijiyadda cusub ee beslutat kaalmada ay nu sweden att siinayso soomaaliya fördubbla stödet waxaana till go'aansannay inaan labalaabno kaalmada aanu siino soomaaliya sweden waxay leedahay qurbajoog badan oo soomaaliyeed oo aanu xiriir adag la leenahay waxaana jirta fursad aad u weyn oo aanu farqi uga samayn karno soomaaliya sidaa darteed waxaanu ka wada arrinsannay sida ay qurbajoogta soomaaliyeed ee sweden u arkaan istiraatiijiyaddan habane xasan waa guddoonka ururka isbahaysiga soomaaliyeed ee sweden waxaana isna kulankaasi kadib uu iga sheekeeyey wixii ay kala hadleen wasiiradda isabella maanta halkaan nagu soo booqatay rinkibi ee ururka spicy guddihiisana la kulantay waxaan ka wada hadalnay ee, deeq- deeqmada hadda ay sweden u garatay soomaaliya lixda boqol oo milyan oo karoon habkii loo qorshayn lahaa nidaamka sweden u marayso iyo ee, maxaa la yidhahda ururka spicyga iyo diasporaha qaybta ka qaadanayaan horumarkaas habane xasan oo sii hadlayay ayaa ii sheegay in iyagu kajaaliyad ahaan maadaama ay matelaan soomaalida iyo sweden ay istuseen in ay qayb ka noqdaan oo ay goobjoog ka ahaadaan meelaha lagu qoondaynayo kaalmada ay sweden siinayso dalka soomaaliya haddaba wasiiraddu arrintaasi ma ka aqbashay wasiiradda arrintaa waxay tidhi eh, diaspora horta waa muhiim roolkooda Eh, mar walbana diasporada se u fakiraysa waxaan qayb ka nahay in aan fulino waayo annaga soomaali keliya ma nihin dad swedishna waa nahay oo eh, dalka ku nool shaqeeya canshuuro bixiya marka xaq waxaa u leenahay inaan ogaano sweden siyaasadda soomaaliya meeshay marinayso iyo habka ula dhaqmayso marka wada fahamkeenna waa qof ayada eh, soomaaliya laba jeer tagtay og baahida ee soomaaliya ee- ee maanta qabto oo haddana ay garanaysa muhiimadda diasporada la-aantooda inaan soomaaliya aan waxba laga noqon karin sweden iyo siyaasadda soomaaliya dhexdeeda ayay fahamtay marka way aad ba usoo dhaweysay fikirkaas wada shaqayntana waxay tiri waan ku dadaalaynaa inta awoodeena in aan ururka isbahaysiga iyo ummadda soomaaliya sweden ay ka muuqdaan go'aamada gaarayno wasiiradda iskaashiga caalamiga ee sweden isabella lovin oo horey soomaaliya u booqatay ayaa sheegtay inay sweden danaynayso sii kordhinta doorkeeda ku aadan dalka soomaaliya waxaanay carabka ku adkaysay muhiimadda ay arrintaasi u leedahay soomaalida iyo sweden waxaanan weydiiyey su-aal ku aadanayd waxa ay kala dhex baxday kulankii ay la qaadatay ururka isbahaysiga soomaalida iyo sweden Ja, Det har varit ett, eh, ett trevligt och öppet möte där vi har, jag har beskrivit den nya svenska wuxuu ahaa kulan ku dhacay jawi furan oo saaxiibtinimo aniguna waxaan sharaxayay istiraatiijiyadda cusub ee deeqaha sweden ee soomaaliya waxaana faallooyin iyo hindisooyin aan ka dhagaystay guddigii ka soo qayb galay kulanka maxamed xaaji xuseen raage radio sweden